بsم الlh الرحmn الرحيم الحمd لله رب العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبيinا محمد وعlى آlه وأصxaaبه أجمعين أmا bعd qال الإmام أbو عبدالرحمن النسائي رحimه الlه taعالى kitاab البycة mن المجتبى الbycة عlى السمع والطاacة wuxuu u kitaab yahay kitaabu اlbaycة albeycatu walmubaayacatu waa hal magac ama hal macno waxaana laga wadaa almucaahadatu dadku inay ballantamaan oo ay ku ballantamaan arrin halkaana marka waxaa loo jeedaa beycada qofka madaxda ah la siinaayo ballanta lala gelaayo in la maqlaayo oo la adeecayo wixii macruuf ah wixii munkar ahna dee cid lagu adeecayaa iyada taas male nacam inama daacatu bilmacruuf beycadaas iyo marka axkaamta ku tacalluqda ayuu rabaa inuu halkan uga hadlo qaala alimaamu abu cabdiraxmaan albeycatu cala asamci waaaca beycadii ayuu u baab yahay cala samci waaacati lagu mubaayacoodo maqlid iyo adeecid wbilisnaadi qaala akhbaranaa qutaybat bnu saciidi qaala xadaana allaythu can yaxya bni saciidi can cubaadata bni اlwaliid bni cubaadata bni الsaamit can cubaadata bni الsaamit qaala baayacnaa rasuula اllahi sal ly slam nebigaan la mubaayacoonay buu yihi calaa samci waaacati baan kula mubaayacoonay maqlitaan iyo adeecitaan fi lyusri iyo walcusri fudaydka iyo culayska dhexdiisa yani waqtiga aan fududnahay oo aanan dhib iyo culays aanan qabin iyo waqtiga aan culays ka qabno walmanshati waqtiga aan firfircoonnahay iyo walmakrahi waqtiga aan markaa yacnii aan nacayno oo aan yacnii aan kahanayno waxa nala amraayo marka manshat waa masder miimi ah waaye fi nashaati min annashaat annashaatu walkaraahatu ama daraf miimi ana waa laga macnayn karaayo walmanshati wa fi lmanshati waqtu nashaadka yacnii xilliga aan nashaadka aan firfircoonnahay ama meesha aan ku firfircoonnahay kulli yacnii waqtiga aan firfircoonnahay meesha aan ku firfircoonnahay firfircoonideenna dhexdeeda saddexda macnoba marka yacni waa ku suurtagal waanlaa nunaasica almra arrinka inaanan ku qabsanin ahlahu dadkiisa aanan ku qabsanin oon kula doodin yacnii madaxtinimada dadka haya inaanan kula dhegin oo aanan oo aanan la qabsanin riwaayada bukhaari marka waxay leedahay ilaa an taraw kufran bawaaxan cindakum fiihi min allahi burhaan inaad gaalnimo cad ku arkaysaan ma ahane oo ilaahay agtiisa xujo cad aada marka ugu haysataan marka marka uu kufriga bawaaxa ku dhaco unbaa marka beycadiisii iyo daacadiisii iyo waxaas oo dhan markaa waa baaba-ayaan ee dadka ahluxalli walcaqdigana khalci ayay ku sameynayaan waa bedelayaan marka nacam oo dadkii qofkii bedeli lahaa bay keenayaan markaas sidaas uu noqdo oo uu gaalnimo cad ku dhacana markaa isagu imaamnimadiisii iyo wixii uu lahaa waa waa la waa la tageen oo way la dhacayaan marka ilaa an taraw kufran bawaaxan kufri cad cindakum fiihi min allahi burhaan oo haddana lasii caddeeyey culimmada waxay leeyihiin kufrigiisu waa inuu cad yahay oo aayad sariix ah uu ku cad yahay xadiid saxiix ah oo sariixa uu ku cad yahay ama ijmaacu lmuslimiin inuu ku cad yahay maxaa la diidaa marka wixii ta'wiil iyo waxaas yeelan karo ta'wiil saa'iqa wixii yeelan karo ma lagula yacnii ma markaa taa iyadu marka ma lagula dagaalamayo intaa keligeen ayb wa an naquuma bilxaqi xaqa inaan u istaagno xaysu kunnaa meel allaale meeshaan ahaano laa nakhaafu xaal aanan cabsanaynin lowmata laa'im mid dagaalo dagaalkiis inagoon ka cabsanaynin yani mid dagaalamayo dagaalkiis aanan ka cabsanin sidaa buu nabiga nagula mubaayacooday wbihi qala akhbarana ciisa bnu xamaadi qala akhbarana leythu can yaxya bni saciidi can cubaadata bni اlwaliid bni cubaadata bni الsaamit ana cubaadata bna الsaamit qaala baayacnaa rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama nebigaan la mubaayacoonnay calaa samci wataacati baan kula mubaayacoonnay fi اlcusri waاlyusri culayska iyo fudaydka dhexdiisa fadakara midlahu xadiidkii hore oo kale ayuu sheegay qaala baabu اlbaycati calaa an laa nunaasica almra ahlahu baycadii caddaynteediibu u baab yahay lagu galaayey inaanan kula doodin arrinta dadka haya marka talada dadka haya inaanan ku qabsanin wa bihi qaala akbaranaa mxamed bnu salamata walxaariث bnu miskiin qira'aة calayhi waana asmac can ibni اlqaasim qala xadaanii maliku can yaxya bni saciidi qala akbaranii cubaadaة bnu اlwaliid bni cubaada qala xadaanii abi alwaliid bnu cubaada waay can cubaadata qaala baayacnaa rasuula اllahi sal ly slam calى samci wالطaacati fi اlyusri wاlcusri wاlmanshadi wاlmakrahi waan laa nunaasica almra ahlahu ayb waan naquula ow naquuma bilxaqi inaan u istaagno xaysumaa kunaa meel allaale meeshaan ahaano laa nakhaafu lawmata laa'im inagoonan cabsanaynin mid dagaalo dagaalkiisa qaala baabu lbaycati cala alqowli bilxaqi baycada lagu galaayo cala alqowli bilxaqi xaq in lagu qowlo oo qofkii marka xaqa inuu ku qowlo uu yidhaahdo wa bihi qaala akbaranaa moxamed bnu yaxya bni ayuuba qaala xadaanaa cabdullahi bnu idriis wa huwa alwdiyu lbasriy can ibni isxaaqa moxamed bni isxaaq wa yaxya bni saciidin waa yaxya bnu saciidin alansaariy can cubaadata bni اlwaliid bni cubaadata bni الsaamit can abiihi can jaddihi qala baayacnaa rasuula اllahi slى اllahu عalayhi waslm calى samci wالطaacati fi اlcusri wاlyusri wاlmanshadi wاlmakrah wاlأharati calayna iyo sadbursi korkeenna la sadbursanayo marka wاlأharati calayna aharada marka waxay tahay wixii dadku isla lahaayeen in markaa qola ay gooni u qaadato oo dadka kalena laga sadbursado soomaaliga marka waa un sadbursi inaan marka ugaga qaadano marka waal-atharati calaynaa sadbursi annaga dusheenna laga sadbursanayana inaan markaa yacni iyadoona lagu hayo dhexdeeda inaan ku sabarno oo aan samciga iyo daacada aanan ka tegin fiiri marka wuxuu leehay fi lcusri waalyusri waalmanshadi waalmakrahi waal-atharati calaynaa marka ninka xaakimku hadduu isagu xoolaha iska qaato ama hantida caamkaa uu wax ka qaadanayo oo daldalanayo intaa keliya marka inaan daacadiisu iyo maqalkiisu intaa keliya ma looga tegayo waayo maalka iyo hadhow waxaan hadday gacanta ka baxaan dimaa-da iyo acraadda iyo dhibaatada imaaneysaa ka fara badan marka maalka waa laga safri karaa laakiin waxyaabo weylaad iyo dhibaato inay yimaadaan baa dhici kartoo laga yaaba marka minbaab waxaa weeyaan waxaa la qaadanaa marka akhafu dararayn laba dhib midka yaraa la qaadanayaa oo ah in isaga marka la daayo marka waa la daynaa macnaheedu marka waa lala cunaa ma aha waxyaabahaas xaaraanta ah ma aha ee macnuhu waxay tahay maalkii dadka ha qaataba isaga haddii la doonee mar haddii islaamnimadii uu ku socdo oo islaamnimadii ku taagan yahay laakiin maalku uu ku xun yahay xaggiisa ma la dhahayo madaxtinimadaadii waa baaba-day bis adiga xoolahaad dhacdaayo cuntaa iyo ma loo dhahayo waan laa nunaasica alamra ahlahu arrinka inaanan kula doodin oonan ku qabsanin dadkee dadkiisa wa calaa an naquula bilxaqi inaan dhahno xaysu kunnaa meeshaan ahaano nalaga helo maxalu shaahidkana warka waa meeshaas qaala baabu lbaycati cala alqowli bilcadli baycada lagu gelayo cala alqowli bilcadli cadaalad in lagu hadlo wbihi qala akbaranii haaruun bnu cabdillaahi qaala xadaanaa abu usaama wahuwa xamaad bnu usaama qaala xadaanii lwaliid bnu kahiir wahuwa abu muxamed almadaniyu almaqsuumiyu saduqun caarif saduuqun caarifun bilmagaazi rumiya bira'yi alkhawaarij rawaa lahu asxaabu lkutub asita qaala xadaanii cubaadat bnu lwaliid ana abaahu lwaliida xadaahu can jadihi cubaadata bni saamit qaala baayacnaa rasuula اllahi sal l slam calaa samci wطaacati fii cusrina wayusrina wamanshaطina wamakaarihina wacalaa anlaa nunaasica alamra ahlahu inaanan ku qabsanin wacalaa an naquula bilcadli lafdigii marka waa kan cadaalad inaan ku hadalno ayna kunaa meeshaan ahano laa nakhaafu fi llaahi lawmata laa'im qaala baabu lbaycati cala alaharati baycadii ayuu u baab yahay cala alaharati sadbursi korkiis yacnii maca iyadoo sadbursi jiro baycadii in la oofiyo baycadii qofka uu galay sadbursi iyadoo jiraba inuu oofiyo laakiin haddii aniga wax la iga qaato ama wixii aan xaqa u lahaa aan laysiinin baycadii iyo ballantii iyo wixii laysku ogaayaan ka baxayaa taas waa midda la diidahay ee maahan marka arrin oo in ismi iyo dembi loogu kaalmeynayo sidaas yeel la dhahaya ma aha وبه qال أخبرنا محمد بن الوليد qال xdثna محمد wa محمد بن جعفر غندر qال xdثna شعبة عن سyار ويحyى بن سعيد سyار بن أbي سyار weyaan العنزي ثqة rawى lh أصحاaب الكتب الستة يحyى بن سعيدna waa يحyى بن سعيد الأنصاري أنهma سمعا عباadة بن الوليد يحdث عن أbيه isagoo marka aabihii ka warinaya cubaadat bnu lwaliid can abiihi amaa sayaarun sayaar laakiin faqaala wuxuu yidhi can abiihi ayuu yidhi wa amaa yaxyaa yaxya bnu saciid alansaari se faqaala can abiihi can jaddihi qaala baayacnaa marka riwaayada sayaar iyo yaxya bnu saciidin alansaari meel bay ayay ku kala bedelan tahay sayaaru bnu abi sayaar xadiidka waa irsaaliyey isaga cubaadat bnu lwaliid can abiihi ayuu yidhi can jaddihi ma dhihin markaa aabihii cubaadat bnu lwaliid aabihiis yaa waaye waa alwaliid bnu cubaadata bni saamit waa taabici weliidkaas baa marka xadiidkii warinaya qiso uunan joogin oo aabihii nebiga kula mubaayacooday ayuu warinayaa oo waqtigeeda uusan joogin marka xadiidka sayaar waa irsaaliyey macnaha yaxya bnu saciidin alansaarina xadiidka waa wasliyey oo musnad ahaan ayuu isaga ku wariyey intaabaa marka farqigaa buu sheegayaa wa amaa yaxyaa faqaala can abiihi can jaddihi ka kale ma dhihin can jaddihi asnada yaxyaa wa arsala sayaarun qala baayacnaa rasuul la rasuul allahi baayacnaa rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslm calى samci wاطaacati fii cusrina wayusrina wamanshaطina wamakrahina waaharatin calayna waan laa nunaasica alأmra ahlahu waan naquuma bاlxaqi inaan u istaagna xayثumaa kaana meeshuu ahaado laa nakhaafu fi اllahi lawmata laa'im qala shucbaةu sayaaru lam yadkur hada اlxarfa sayaar xarafkan ma sheegin xayumaa kaana ma sheegin oo yaxya bnu saciid baa wadakarahu yaxyaa ayaa sheegay qaala shucbatu waxa uu yidhi in kuntu zidtu fiihi shay-an haddaan wax ku ziyaadiyey fa huwa can sayaarin aw can yaxyaa ayb marka wuxuu leeyahay haddii aan wax ziyaadiyana ama sayaar ama yaxyaa unbaa marka ziyaadadaa xaggiisa ay kaka ahaatay oo marka labadooda xadiid inuunan kala saarsaaraynin baad moodaa marka wa bihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadahanaa yacquubu wa yacquub bn cabdiraxmaan almadaniyu alqaariyu hiqat can abi xaazimi wahuwa salamaة bnu dinar can abi saalixi can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slama qaala calayka biطaacati daaca ogaaw yacnii daacada ku dadaal oo laasim fii manshatika wamakrahika markaad firfircoon tahay wamakrahika iyo waqtiga aada dhibsanayso wa cusrika culayskaaga wa yusrika iyo fudaydkaaga dhexdiisa wa aharatin calayka iyo sadbursi adiga korkaaga lagaa sadbursaday yacnii xaaladdaa dhexdeedaba dhammaan marka calayka bidaaca daaca marka waad ogaanaysaa ad laasimaysaa qaala baabu lbaycati cala anusxi likulli muslim baycadii ama ballantii ayuu u baab yahay caddaynteeda cala anusxi yacni daacad in loo ahaado likulli muslimin muslim kastaa daacad in loo noqdo yacnii in la iskula mubaayacooday marka baycadu keliya marka yani islaamnimadii asalkeedii towxiidka waa la iskula mubaayacoon karaa waxyaabihii marka furuucda sharciga ama furuuculiimaanna waa la iskula mubaayacoon karaa waayo nu annusxu likulli muslimin waa farac waajiba oo min furuuci liimaan ka mida haddana marka yani iyadii in la iskula mubaayacoodaan arkayna wbه qال أخبرnا محمد بن عبد الله بن يزيد qال xdثnا سفyان عن زياد بن cلاaqة عن جرير qال باaيعت رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم على النسح لكuلi مسلم نبigan la mubaayacooday waxaan kula mubaayacooday daacadnimo qof kastoo muslima loo daacad noqdo wbه qال أخبرnا يعقوب بن إبراهيم qال xdثnا بن عlyة عن يuنسa عن عمr can camr bni saciid bacdi nusakha cumar qorayaan camar waayo lakin can camr bni saciidi can abi zurcata bni camr bni jariirin qaala qaala jariirun jariir wuxuu yihi baayactu nabiya sal l slama nabigaan la mubaayacooday cala asamci waaطaacati ayaan kula mubaayacooday wa an ansaxa likulli muslimin muslim walba inaan u khayr miiro oo aan daacadnimo ula taliyo walidaalika jariir xadiidkan markii uu weliba wuxuu sheegay mar oo isagoo kuufa joogo ayaa waxaa dhintay mugiiratu bnu shucba ayaa dhintay oo amiir ka ahaa kuufa ee marka amiir ou dhintana sida badan qas iyo qalqal iyo ayaa dhaco iyo arrintu marka waxaa dhici karta inay farah ka baxdo markii uu muqiira dhintay ayuu istaagay markaasu wuxuu yihi nebigan waxaan ka maqlay baayactu saan uu yihi marka baayactu nabiya sal l l slam calaa samci waaaca wa an ansaxa likulli muslimin ee wuxuu yidhi isdejiya sakiina iyo xasilooni laasima ilaa amiir kale la idiin soo diro oo uu idiin imaado waqti dhow buu idiin imaanayaa isxasiliya marka nusxigu wuxuu keenayaa marka meel walbo oo markaas dhibku uu ka jiro dadka muslimiinta uu ka haysto dhibaato qofku inuu ka tala bixiyo oo uu ka khayr miiro oo uu dadka ay khusayso ama dadka muslimiinta uu uga daacadnimo taliyo meel keliya kuma koobno haddii marka nin in wax la baro u baahan ood bari karto inaad barto haddii aada aragto qof markaa madluum oo laga gardaran yahay inaad ka celisid qofka ka gardaran nin weji u baahan wejigaaga u baahan inaad u ergeysod u shafeecdo wahaakada ayb qaala baabu lbaycati baycadii ayuu u baab yahay alaa anlaa calaa anlaa nafira inaanan cararin yani marka dagaalka la galo inaan cararin in markaa lagu mubaayacoodo wabihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa sufyaanu an sufyaan bnu cuyayna can abi zubayr waa moxamed bn muslim bni tadrus anahu samica jaabiran yaquulu lam nubaayic rasuula اllahi sal l slam nebiga ma aanan la mubaayacoonin cala lmowti geeri kulama aanan mubaayacoonin inamaa baayacnaahu waxaan kula mubaayacoonay calaa anlaa nafira inaanan cararin yani mowt kulama mubaayacoonina inaanan cararinaan kula mubaayacoonin maqsuudka tarjamada waa iska waadix marka laakiin mowt kulama aanan mubaayacoonin iyo baabka soo socda see loo jamcina qaala baabu lbaycati cala almowti geeri in lagu mubaayacoodo wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa xaatim bnu ismaaciil can yaziida bni abi cubaydin qaala qultu lisalamata bni lakwac ayaa waxaan ku yihi calaa ayi shayin shaygeebaa baayactum nabiya sal l slam nebiga aada kula mubaayacooteen yowma alxudaybiya maalintii xudaybiya qaala wuxuu yidhi cala almowt dhimasho yani dhimashada muxuu ka wadaa ilaa aan ka dhimanno yacni inaan inaanan cararin ilaa aan ka dhimanno marka macnaha waxay tahay yacni albaycatu cala ahabaat wain addaa dalika ila almowti macnuhu xadiidkan macnihiis saas yani nebigan la mubaayacoonay waxaan kula mubaayacoonay inaan sugnaanno sugnaanshadaasi hadday doonto ha keento oo hana gaarsiiso inaan dhimanno marka maxay la mid tahay anagoo geeri kula mubaayacoona unbay la mid tahay marka allaa nafira iyo cala almowt sidaasaa lagu jamcina inaan la cararin maxay sabab u tahay mawday sabab u noqon kartaa soo maa inaan la cararin waxay sabab u noqon kartaa mararka qaar haddii aadan cararin geeriyaa ku imaanaysa marka ka yaan la cararin maadaama geeri ay ka imaan karto waa la dhihi karaa geeri waa lagu mubaayacooday leanna sababkeedaaba lagu mubaayacooday markaa markuu leeyahay cala almowdna de mujarad dhimasho un keligeed kulama aanaan mubaayacoonin waa laakiin waa dhimasho ay ka horeyso ama la gaaraayo ama lagu gaaraayo sugnaansho qaala baabu lbaycati cala aljihaadi jihaadkii korkiisii lagu mubaayacoodo wbihi qaala akbaranaa axmed bnu camr bni sarx qaala xadaanaa bnu wahbin qaala أخbrnي cmr بن الxاrث عn بن شhihaabi بن شhihaab الزهري أna cmr بن cabdالرحمن بن أmyةa whuوa التmimiي maqbul rawى lah النasائي بn أخي yعlى بن أmyة yعlى بن أmyة adeer uu ahaa ninkan yعlى بن أmyana waa la dhihi jiray yعlى بن munayana waa la dhihi jiray أnhu xadaثhu أna أbaahu أخbarhu abiyi cabdiraxmaan bnu umayata athaqafiy maqbulu rawaa lahu الnasaa-iy ana yacla bna umayata qaala ji'tu rasuula اllahi sal l slam nabigan u imid biabi biabi umayata ayaan ula imid yowma alfatxi maalintii yowma alfatxi faqultu waxaan yidhi yaa rasuula allah baayic abi aabbahay la mubaayaco cala alhijrati kula mubaayaco markaa yacla bnu umaya baa wuxuu leeyay aabahay baa nebiga ula imid markaasaa waxaan ku yidhi ji'tu rasuula اllahi sal ly slam biabi umayata ah yowma alfatxi faqultu yaa rasuula allah baayic abi cala alhijrati faqaala rasuulu llahi sal ly slam ubaayicuhu cala aljihaadi jihaadkan kula mubaayacoonayaa waqad inqaطacat اlhijratu hijradu waa go-day yani jihaad baan kula mubaayacoona hijra waa go-day de hijra say ku go-dayna yani hijrada nebigu uu ka hadlaayo hijro khaas ah waay maaha hijradii caamka ahayd maaha hijradii maka laga hijroonayo ee madiine la aadayo waa dhammaatay leanna maka saarat bilaada islaam inay noqotay laa hijrata bacda alfatxi laakiin hijrada laga hijroonayo ardulkufri taas iyada ma dhammaatayna may ma dhammaanaysa ilaa iyo qoraxda ay galbeed ka soo baxay oo xadiidkii wuxuu ahaa laa tanqadicu alhijratu xataa tanqadica atawba hijrada ma gooyeyso ilaa ay towbada go-do walaa tanqadicu atawbatu xataa tadluca shamsu min maqribihaa wa bihi qaala akbaranaa cubaydullaahi bnu sacdi bni ibraahiima bni sacdin qaala xadaanii camii qaala xadaanaa abi can saalixin can ibni shihaabin qaala xadaanii abu idriisa alkhawlaaniy ana cubaadata bna asaamit qaala ina rasuula اllahi sal l slama qaala waxawlahu cisaabatun nebiga iyadoo ay dhinacyadiisa koox ay tahay min asxaabihi ka mida tubaayicuunii ayuu yidhi meela mubaayacoonaysaan calaa an laa tushrikuu biاllahi shaya walaa tasriquu walaa taznuu walaa taqtuluu awlaadakum walaa ta'tuu bibuhtaanin inaydnan la imaanin been abuurad taftaruunahu aada abuuranaysaan bayna aydiikum iyo waarjulikum yani hortiina iyo gadaashiina walaa tacsuunii fii macruufin inaydnan igu caasinin macruuf dhexdii faman wafaa qofkii oofiyey faajruhu cala allahi buu ahaadee waman asaaba qofkii asiibo minkum xaalou idinka idinka mid yahay shay-an wax fa cuuqiba bihi fi dunyaa addunyada lagu ciqaabo fa huwa lahu kafaaratun buu u yahay waman asaaba min dalika qofkii kaagaa wax ka asiiba shay-an wax huma satarahu allahu caza wajalla alla ou qariyo asturo faamruhu ila allahi caza wajal arrinkiisu alla xaggiisa u ahaaday in shaaa cafaa canhu wain shaaa caaqabahu marka beycadan waxay tilmaamaysaa marka beycat nisaa ayaa la dhahaa beycadan waa midda suuratu lmumtaxina ku jirto raggana nebigu waa kula mubaayacooday sida xadiidkan ku cad marka naagihiina waa kula mubaayacooday nimankiina waa kula mubaayacooday tarjamada marka iyo xadiidka laakiin waxaad moodaa marka mudaabaqadoodu daahir ma ah waayo albeycatu cala aljihaad buu yidhi halkaana albeycatu cala aljihaad ma ku jirto marka xadiidkii hore ayaa ahaa waxaa laga yaabaa nasaakiinta qaarkood inay kuwan ku daba qabteen marka ama halkan marka inuu baab u dhexeeyey oo baabkii marka uunan aynan qorin khaalafahu axmed bnu saciidin ayaa khilaafay waa kan marka riwaayada axmed bnu saciid wa bihi qaala akbaranii axmed bnu saciidin qaala xadahanaa yacquubu qaala xadahanaa abi can salix bni kaysaana can alxaariث bni fudayl ana bna shihaabin marka adkhala axmedu bayna saalixin wa bni shihaabin alxaariثa bna fudayl ayuu dhex geliyey beynamaa cubaydullahi bnu sacd ma dhex gelinin ana bna shihaabin xadadahu can cibaadata bni saamit ana rasuula اllahi sal ly slama qaala alaa tubaayicuunii calaa maa baayaca calayhi الnisaa miyaydnan ila mubaayacooneynin calaa maa baayaca calayhi الnisaau naaguhu waxay ku mubaayacoodeen anlaa tushrikuu biاllahi shayئa walaa tasriquu walaa taznuu walaa taqtuluu أwlaadakum walaa taأtuu bibuhtaanin taftaruunahu bayna aydiikum waarjulikum walaa tacsuunii fii macruufin qulnaa balaa yaa rasuula allah fabaayacnaahu calaa dalikan kula mubaayacoonay faqaala rasuulu اllahi sal ly slama faman asaaba qofkii asiiba bacda dalika kaagaa ka gadaaleh baycadan kadib shay-an wax fasa fanaalathu cuquubatun ay gaarto cuquubo cuquubada wuxuu ka wada xad fa huwa kafaaratun cuquubadaasi kafaaray u noqonay xadiid dheer baa xadiid marka waxaa jiro nabigu uu leeyahy sal ll ly slam laa adrii alxuduudu kafaaratun am laa ma ogi xuduuddu inay kafaaro tahay iyo inaynan ahayn kanna inay kafaaro tahay buu muujina marka kaas waxaa lagu xambaarayaa qabla an yuclam qabla an yuclama waa intaan la ogeysiinin kanna waa bacda an calima waa markuu ogaaday ka bacdi waman lam tanalhu cuquubatun qofkay cuquuba haleelin faamruhu ila allah arrinkiisu alle intii ka u ahaaday in shaaa gafara lahu wain shaaa caaqaba hadduu doonana waa u dhaafayaa haddii uu doonana waa waa ciqaabaya meeshaas marka waxaa ka muuqdo dunuubta inaan lagu gaaloobaynin yacni dembiga bimujarad yacni dembi ahaantiisa dembi kasta inaan lagu gaaloobaynin ilaa inuu dembigaasi bidaatihi kufri u yahay maahani qaala baabu lbaycati cala alhijrati hijrada oo lagu yacni lagu mubaayacoodo wbihi qala akhbaranaa yaxya bnu xabiib bni carabiy qala xadaanaa xamaad bnu zaydi can cطaa bni saa'ib can abiihi can cabdillaahi bni camrin ana rajulan ata nabiya sal l slama faqaala inii jiئtu waan imid ubaayicuka cala اlhijrati anuu hijro kugula mubaayacoonayo walaqad taraktu abawaya labadii dhashay baan ka tegay yabkiyaani iyagoo ooynayaanan kasoo tegay qaala wuxuu yidhi irjic laabo ilayhimaa xaggooda u laabo faadxikhumaa kasoo qosli kama abkaytahumaa sidaad uga oysiisay oo kale maanaa kasoo farxi waay maanaa iyaga kasoo farxi hijradu marka waajib waajibaadka ka mida waaye waxayna ku xiran tahay axkaamta ay qaadanayso haddii qofka uu joogo meel diintiisa uunan ku haysa karin isla markaasna uu awoodo inuu kasoo hijroodo meeshaas waajibay ku tahay falhijratu fii xaqihi waajibun cayniyun calayhi haddii uu meeshaa diintiisa ku hayso karin laakiin uunan awoodin inuu kasoo tago hadduu isa soo dhibo waa fiican tahay haddii kale ma dembaabayo ila almustadcafiina min alrijaali waاnnisaءi wاlwildaani laa yastatiicuuna xiilata walaa yahtaduuna sabiila haddii meesha uu dhul gaalo ay tahay diinkiisa uu ku hayso karo oo asalka diintiisi iyo furuucdii waajibkii wuxuu dhammaaya uu ku haysan karo uuna awoodo inuu kasoo hijroodo inuu ka hijroodaa ayaa wanaagsan falhijratu fii xaqihi mustaxabatun waayo dadka muslimka inuu badiyo ou biiriyo oo caqligiisa iyo maskaxdiisa iyo dadnimadiisa ayaga inuu siiyaa la rabaa ma ahan caqligiisii iyo xooggiisii inuu ummad kale kula joogo oo dadkaa uun caqligiisa ay iska maalaan maalkiisa ay qaataan oo wax ka siiya ayaga wax ka gato yacnii in ayaga un ay dheefsadaan waxaa ka fiican in muslim dheefsado waa qofku markuu diintiisa meesha ku haysan kara waxa laga hadlaya ogow macnahaasaa marka hijradu loo qeybshaa waana waajib dabcan cayni ah haddii qofka uu awoodo ee meeshana aanu diintiisa ku haysan karin ayb baabu sha'ni اlhijrati hijrada sha'nigeediibuu u baab yahay caddayntiisa wbihi qala akbarana اlxuseyn bnu xurayf qala xadaana اlwaliid bnu muslim qala xadaana اlأwsaaciyu can الzuhriyi can cطaaء bni yaziid allaytiy can abi saciidi ana acraabiya sa'la rasuula اllahi sal l slam can اlhijrati buu ka su-aalay faqaala wuxuu yihi wayxaka war hoogaage ina shaأna اlhijrati shadiid hijrada sha'nigeedu waa adag yahay fahal laka min ibilin geel ma leedahay qaala nacam qaala fahal tu-addii sadaqataha sadaqadeeda ma gudataa qaala nacam qaala facmal min waraa'i albixaar badaha gadaashooda ka camal fal fa ina allaha caza wajalla alle lan yatiraka ma nuqsaaminayo kaa nuqsaamin maayo min camalika camalkaaga xaggiisa shay-an waxba kaa nuqsaamin maayo waxaa laga yaabaa nebigu inuu ninkan ka arkay hijrada inuusan ka bixi karin wuxuu uga cabsaday marka inuu arrin khatar aba u galo waayo weliba hijradii maka laga soo tegayey nebiga xaggiisa loo soo hijroonayay shanigeedu waa darnaay weliba marka inuu hijradii gudan waayo ayuu sidaa inuu ka arkayaa laga yaabaa oo marka nebigu uu leeyahay war adiga shaniga hijradu waa adag yahay xoolahaaga iska raaco sadaqadaada gudo salaadaadii tuko badaha gadaashooda haddaad ka camal fasho ilaahay camalkaaga ma nuqsaaminaye hada akhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waalihi wasaxbi